soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye bodhkast toddobaadla ah oo ka baxda meel kasta oo laga dhegaysto baahinta bodhkast waxaan toddobaad kasta halkan ku soo bandhigaa oo aan ku falanqeeyaa mowduucyo la xidhiira nolosha maalinlaha ah ee ragga iyadoo ujeeddadu tahay inay ka helaan kobcitaan baraarujin wacyigelin iyo waxbarasho waxaad bodhkastigeenna ka dhegaysan kartaa spotify itunes google bodcast iyo meeshii aad ka hesho bodhkastiyadaada soo dhowaada halkani waa fikradaha xalliye waxaan filayaa in wiiggaagu kuugu socdo ama isbuucaagu si aad u fiican oo farxad badan haddii aad marayso xaalad adag oo maskax ahaan dhaqaale ahaan iyo wixii la midana waxaan kuu rajaynayaa inaad sida ugu macquulsan idamka ilaahay uga soo kabato albaabada aad garaacayso ee kaa xidhanna ay kuu furmaan badanaa waad iska ogtihiin sida caadiga ah ragga maalin kasta istraagol iyo maxaa la dhihi jiray rafaad iyo orod iyo albaabkan gal iyo albaabkan fur baan ku jirnaa badanaana albaabada qaarkood inooma furmaan laakiin waxa mar kasta muhiimka ah waxaa waaye inaad socotid you know oo aad keep going samaysid oo aad sii socotid oo aadan istaagin nin ragaa tahay cidina ma danayso nin raga wuxuu marayo qof kasta markaad la hadasha haddaad ku dhahdo dhib baa i haysta waxaa lagu leeyahay oh nin ragaa tahay laakiin dhib baa igu dhacay sidan baan ahay lacag la'aan baa haysa xaalad xunbaa maraysaa ama waxbaa maaragtay ka khaldan noloshaada caadigaa waxaa lagu leeyahay laakiin soori nin baa tahay ninka ragga ah waa ninka jaba ninka ragga ah waa ninka dhaca waxaasoo dhan bay dadkeennu aaminsan yihiin iyagoo meesha ka saaraya in ninka raggaa uu yahay bini'aadan adigoo kale ah oo leh xaalad xun xaalad adag xilli wanaagsan xilli xun xilli fiican farxi kara murgi kara laakiin markaad tusaa fiiriso bulshadeennuna ay sidaa u dhigeen ninka waxaa laga aaminsan yahay inuu yahay ninku waxba inaysan ku dhicin in xataa haddii ninka ay dhibaato gaarto inaysan waxba ku dhicin laakiin sida caadiga ah ninka markay dhibaato ku dhacdo waa qof bini'aadana dhibaataa ku dhacday soo waan dareemi karaa xaaladdaad marayso iyo xilligaagu siduu yahay waxaanan kuu rajaynayaa inaad kasoo kabato oo aad sida ugu macquulsan dib ugu soo laabato awooddaadii iyo ninnimadaadii iyo raganimadaadii shaqadaadii aad dib ugu laabato xanuunkaa ku haya aad ka caafimaaddo badanaa ma jecli inaan sameeyo waxaa la dhaho dhiirigelinta laakiin waxani waa runta waaye waxani waa runta caadiga ah ee ninka ragga ah maalin kasta uu maro waa tahay intaas haddii aan uga tago bilowgii iyo furfurashadii xalqaddan waxaan rabaa inaan ku lafaguro oo aan ku falanqayno mawduucaan aad loo fiirinin laakiin ragga baryahan aad u saamaynayey saamayn xoogganna ku leh nolosha maalinlaha ah ee nin kasta oo dhallinyaro ah oo soomaaliya mid weyn iyo mid yar intaba hadda waxaad isweydiinaysaa talo waxaasi maxay yihiin laakiin waxaa la dhaho ammaandarrada soomaali ahaan noqonaysa ammaandarrada ama insecuritiska oo maxaa la dhihi jiray ah ammaandarrada qof kasta waxbuu ammaan ammaandarro ka qabaa oo dad baa waxaa jira ka qaba ammaandarro siday u eeg yihiin dad baa waxaa jira ammaandarro ka qaba dherarkooda dad baa waxaa jira ammaandarro ka qaba lugahoodu siday u yaallaan dad baa waxaa jira ammaandarro ka qaba indhahooda inaad ifahantaan rajaynayaa mawduucan ammaandarrada ama insecuritiska rag badan baa leh baryihii ugu dambeeyeyna marka ay imaato baraha bulshada iyo qof kasta oo soo sheergaraynaya noloshiisa iyo siday u yaallaan iyo jiimkaay aadayaan iyo meeshay ku nool yihiin iyo waddankay ku nool yihiin qof kasta wuxuu insecurar ka noqday ama uu ka noqday ammaandarro u ka dareemay gudaha naftiisa isagoo noloshiisa barbar dhigaya dadkan kale waan kuu sharaxayaa si aad u fahanto ammaandarrada ama insecuritiska waxaa waaye tusaale ahaan waxaad arkaysaa gabadh madoobayd oo intay kalarka iska beddeshay iscaddaysay maadaama naagaha ay taqaanoo dhan ama asxaabteeda ama dadka ku hareeraysan ama faamligeeda ay yihiin dad iscaddeeya oo kalar ahaan kalarkoodii orijinaalka ahaa ee maxaa la dhihi jiray ilaahay u abuuray ay ka tageen soo marka maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inay iyadu isu aragto tan liidata tan maxaa la dhihi jiray ii sheeg ah, mugdiga ku jirta tan godka ku jirta tan nolosheedu aysan u ilbaxsanayn sida dadkan kale ay u ilbaxsan yihiin marka insecurities baa ku abuurmaya ama ammaandaraa ku abuurmaysa iyaga oo bilaabaya markaasna waxay bilaabaysaa inay iscaddayso oo ay kalarkeedii beddesho tan kale raggan kuu sheegayaa ammaandarrooyinku aad bay u kala duwan yihiin qof kastana adduunyadan hadda maanta la joogo ammaandarrooyin buu leeyahay tusaale ahaan oo kale adiga hadday dhegaysanaya waxaa laga yaabaa inaad leedahay madax weyn oo aad adigu ammaandarradaada ama cabsida hoose ee gudaha kuugu jirta ay tahay alla madaxaaga weyn maxaa laga dhihi doonaa alla dadku siday ku arki doonaan madaxan weyn ma lagugu jeclaan doonaa qof ma kugu rabi doonaa iyo wixii la mida inay maskaxda kaaga jirto ammaandarrada marka imaanaysa waxaa waaye badanaa ragga markay hadda imaato ragga way ku soo biireen ammaandarrada kalarka ama insecuritiska laga qabo kalarka sida uu u egyahay ninka ragga waxaana badanaa dhalinaya arrintan oo aad u maxaa la dhihi jiray weyneynaya baraha bulshada iyo raggii oo aan ahayn rag dhisan oo rag kala dhegaysta raggii waxay dhegaysanayaan naagaha si ay u ogaadaan noloshoodu sida ay u taallo tusaale cabdi waa madow yahay marka cabdi maadaama uu madow yahay waxay is yaqaanaan ama isla socdaan ama a- uu qabaa ama maxaa la dhihi jiray walaashiis ah naag iscaddaysa ama gabar kaloo iscaddaysa waxay u sheegaysaa marka cabdi inuu madow yahay oo uu u baahan yahay madowgan inuu wax ka beddelo taasna waxay dhalinaysaa oo ay u noqonaysaa maxaa la dhahaa result in cabdi kalarkiisii madowga ahaa ee ninnimada ahaa ee naturaalka ahaa ee melaninka ahaa uu beddelo oo uu bilaabo sida xaliimo iyo sacdiye iyo caasho inuu isku caddeeyo iyadoo markaas markuu iscaddeeyo laleeyahay oo waaw waad quruxsantahay waxaasoo dhan muxuu u sameeyey insecuritigii isaga ku jirtay buu wuxuu ku quudinayaa inuu iscaddeeyey oo kalarkiisa uu beddelay sidaas darteed waxaad arkaysaa rag badan oo soomaaliya oo iscaddaynaya waayo ninka ragga ah waa ninka ku qanacsan kalarkiisa sida uu u egyahay sida uu u yaallo een, ah, madaxiisu sida u yaallo lugihiisu siday yihiin jirkiisa guud ahaan waayo maalinka dhammaadkiisa adigu naag ma tihid tartanka quruxda adduunkana uma tartamaysid inaad fahantaan rajaynaya marka insecuritieskii marka hadda baryahan dambe ay raggeennu leeyihiin ama ragga soomaalidu ay leeyihiin rag ahaan haddaan nahay ee dumarku ay ugu sheekayaan ninkan sida uu u yaallo nin kale uguma sheekaynayo waayo nin nin fiirinaya oo dhahaya kalarkaagu waa sidan iyo sidan baa u taallaa ma jiro naagaha waxay ugu sheekaynayaan in uu u baahan yahay waxaan inuu iska beddelo iyaga oo ku quudinaya insecuritieskooda ah iyagu sida ay u yaallaan naag iscaddaysay unbaa waxay ninkan ku dhahaysaa adigu waxaad u baahan tahay iscadday een, xataa maamahaa jira een, habeen iyo maxaa madow habeen iyo waxaa madow iyo nacas miya something like that oo laga dhigayo oo lagu dhiiri gelinayo daawada iyo iyo in i- i- in, in kalarkii la beddelo orijinaalka ahaa ee qofkani uu lahaa tii dumarkaanba u dulqaadan weyne iyo naagahan iscaddaynayee hadda waxaa ku soo biiray rag dhalinyaro ah oo shaqo kaleba aan hayninba anigu xataa waxaan isweydiiyey war raggan siday u nool yihiin qaarkood xataa anaa magaalada ku arkay inuu rag soconayo aad arkaysid gacmihiisa wuxuu ka dhigay subxaan allah subxaan allah qofka caddaanka caadiga ah maaragtay caddaanka caadiga ah ee aan iscadaynine eh, sidiisa kalarkiisaas uu caddaan yahay wallaahi kaas xataa waa laysisii dhaafiyaa baaba bal anigu marka waxaan isfahmi la'ahay ninkan markuu saa isku caddeeyey uu saa isku maxaa la dhihi jiray isku dhaqay cid kale ugumay sheekaynin insecuritiskan iyo inuu madow yahay inay khalad ahayde waxa ugu sheekeeyey naagaa ugu sheekeeyey waad ifahante naagaa waxay ugu sheekeeyeen waad iscadaysay waxaadna u baahan tahay hadda inaad sii wadid waayo haddaadan iscadayntan haddaadan sii wadin gubataa bay kaa noqonaysaa rag iscaddeeyaa jira lagama hadla laakiin maxaa dhacay ninkii kalarkii madoobaa ee uu lahaa iyo siduu u ekaa naag baa waxay ugu sheekaynaysaa aa wallaahi adiga naa ku rabta ma jirto adiga waxaa waaye nin madowyaa baryahan raba ninkii waaba baxa waaba iscadaynaaba xayawaannimo intuu ka gaaray intuu baxuu iscadaynaya insecurity kalean kuu sheegayaa ama ammaan darro kale oo ragga lagu beeray oo ay dumarkani abuureen tusaalean kuu sheegayaa tusaale ahaan haddii awowayaasha ay bidaar lahaayeen adiguna bidaar baad yeelanaysaa hadday noqoto da'da u dhexaysa labaatan iyo shan ilaa soddon tintu way kaa guuraysaa tartiib tartiib bay u soconaysaa waa wax natural ah oo maxaa la dhihi jiray ku imaada abraac ama maxaa la dhahaa awowayaasha wixii ay lahaayeen maadaama aad isku jiin tihiin oo aad isku dhiig tihiin ama aabbaha bidaartii u lahaa adna bidaar baa kugu dhacaysa baryahan dambe waxaad arkaysaa ninkii laba sarxanyo markuu yeeshaba naag baa commenti meeshiisa ka bixinaysa oo la hadlaysa ama maxaa la dhihi jiray naagta uu qabo ama naag kaloo isagu yaqaano ama orodoo turkiga tag bismillaahi raxmaani raxiim ka kac meesha bidaartan iska soo hagaaji laakiin waxaan kuu sheegayaa hal arrin haddaad iska soo hagaajiso iyo haddaadan iska soo hagaajin doonna wax macno ah ama isbeddela oo ay samaynayso ma jirto bidaartani way imaatay si najaraale u imaatay uma baahnid inuu qof kugu jeclaado ama kugu naco maxaa la dhahaa maadaama aad bidaar leedahay ama maadaama aad tinta soo beeratay oo aad tin feega oo gubataa ah aad soo beeratay ma ahan inay cid kugu jeclaato ama ay cid kugu nacdo ammaandaray raggay ku abuureen heer aad arkaysoo nin raga oo iscadaynaya iyo nin raga oo tintiisii intuu baxo soo hagaajinayo dhahaya waan soo beeranayaa broseska keliyaata ee beeritaanka wallaahi beenkuuma sheegay wax ka xanuun badan ma jirto hadday tintu kaa guurto qasab ma aha inaad tin beerato istiil waxaa tahay shakhsigii aad ahayduun ee hadda keliya waxa farqiga ah ee isbeddelay waxaa waaye tin baad lahayd haddana tin ma lihid way caddahay rag xataa dhallinyaro ah saliidaha ay gadanayaan xataa guri kara ma awoodaan laakiin wuxuu gadanayaa saliid qaaliya si uu tinta u marsado waxa loogu sheekeeyey tin baa kuu soo baxaysa naag kasta ninka ay u aragto inuu kis haysto bidaartu hatay meesha ugu dambaysa maraysa xataa abaaba waa rabtaano naagtaas ninkaas way rabtaa neyjarka naagaha ma fahansanidin heer waxaan maraynaa raggii la beddelayo ninka hadduu bidaar leeyahay alla aniga nin bidaarle ma rabo waa beenteed nin bidaarle way rabtaa hadduu kis haysto waa been soo waxa adiga mar kasta miiska aad saaran tahay ee lagugu qiimaynayo nin ahaan ama nin rag ahaan soomaaliya waxaa waaye maxaad haysataa naagtan iyadoo aan kuu sheegaynin inay raadinayso nin lacag leh siduu rabaha u ekaadee ayay waxay kuu dhigaysaa baloogyadan oo dhan nin caloolle ma rabo nin bidaarle ma rabo nin madow ma rabo nin madax dheer ma rabo nin lagu caata'a ma rabo nin sidana ma rabo waxaasoo dhan baa laguu dhigayaa waa filin waay anaa kuu sheegaya waxba kama jiraan waxa ay u dhacaysa waxaasina waxaa waaye adigii baa qaadanaya bal hadda fiiri waxaa laga yaabaa inay tahay saliid inaad marsanayso konton doolar boqol doolar laba boqoloo doolar laakiin markaad marsato maxaad dareemaysaa waxba ma dareemaysid waxba ma dareemaysid saliidaha qaar moostali badankooda gubataa waay maxay gubataa u yihiin mataqaanaa waxay gubataa u yihiin ma shaqaynayaan waayo insecuritigii iyo ammaandaradii hoose ee kugu jirtay baa waxaa lagu dhahay waxaan baa haddaad samayso way kuu kala kacaysaa haddaad kan qabato productigan haddaad gadato haddaad sidan samayso waad isku toosaysaa qof kasta oo maxaa la dhihi jiray rabay inuu ku jeclaado ama ku necbaa wuu ku jeclaanayaa maadaama aad tin soo beeratay waa been waaye dhammaanteen been baa inalagu canqariyey heer aan gaarnay xataa aanan dhihi karin waxani waa been waayo mid baan kuu sheegayaa meeqa nin baa taqaanaayo bidaar iyo calool iyo wax kastooy naagahani ammaandarro ah oo ay abuuraan leh oo naaga leh xataa iska dhaaf hal naage laba naag iyo saddex naag iyo afar naag leh meeqaa taqaanaa meeqa nin oo madow baa taqaanaa oo maxaa la dhihi jiray ii sheeg leh naago afar naag xataa qaarkood qabaan macna uma samaynayso naagahan sida aad u eeg tahay nin baa tahay aslong as adiga afaaraha hoose ay kuu shaqaynayaan abbaabba waxaaga waa isku toosan yihiin yaan lagaa waalin wallaahi rag badanoo dhallinyara waa u naxaa oo bidaar baad leedahay ee adigu turkiga tag adigu halkan kala tag ee kan samey waxaanoo dhan nin raga uma sheegayo naag baa waxay u sheegaysaa nin siduu uu isagu u ekaan lahaa maalinkaad bacday ee godkaaga biyo kugu galanna waxaa waaye maalinkaad ka qaadato een, meesharmentiga ama cabirka noloshaada iyo sidaad u ekaanayso naag waa maalinka uu kugu dambaysa noloshaada ee aad waddada saxsan maxaa la dhihi jiray aad ka degaysid waayo naagtan markaad ka qaadatid iyada laftarkeeda fiiri iyada laftarkeeda kuma qanacsana jirkeeda siday adiga kaaga dhaadhicinaysaa inaad bidaar leedahay sidee adiga kaaga dhaadhicinaysaa inaad madowdahay ammaan darrooyinkan oo dhan waa la abuuray hadday imaato bidaarta hadday imaato caloosha hadday imaato maxaa la dhahaa iisheeg kalarka iyo qofka siduu u egyahay hadday imaato ifan maxaa la dhahaa sida aad u taallo nin dhallinyaraha baan arkayey oo aan tigtoga ka arkayey mar aan fideogiisa daawanayey ninkaas habeenkii lix saac buu laif ku jiray habeenkii labiyo tobanka habeennimo waa habeenka kale badhkiisii wuxuuna qabaa awkiyaalayaasha sangalaasiska sababta ugu badanee loo sheegayey inuu u qabo awkiyaalayaasha eh, qorraxdana waxaa waayaa lagu leeyahay ilbaa xanuunaysa ilbaa ilbaa cawar camal ah laakiin adigu waxaad samaysatay ma aha oo wax ilaahay keenay uma baahnid inaad dad saad u qanciso ama naaga ku daawanaya aad u qanciso lix saac oo habeennimo aad u xirato sangalasiska loogu talagalay markaad joogto xeebta iyo maxaa la dhahaa qorraxda iyo meelaha maaragtay ii sheeg qorraxda ay too muchka tahay inaad habeenkaa xirato adiga oo xaqiijinaya inaad qurux badan tahay macna ma samaynayso ilmaa ku cawaran isha ilaahay balaayo ma kaaga dhacdo wax ma kaaga dhaceen isha ma ku xanuunto ma ku hallowd haa be proud of it sideeda habiigu ahaw waayo dee adigu maad keensan adigu maad keensan shaqadeeda kuma lihid adiga ilaahay baa ishaa meeshaa dhigtay isagaana maxaa la dhihi jiray kuu dooray inaad sidan u ekaato adigu waxaa dooratay ma aha soo ma aqaan waxa aad u baahan tahay inaad xirato een, awkiyaalayaal si aad dadka u tusiso inaad maxaa la dhahaa aa- aa indhahaagu oka yihiin ama aad aad xaragoonaysid ama wax kale laakiin aakhirka ugu dambeeya waxa aad qarinayso ay tahay ishaadii nin dhallinyara waxaad arkaysaa tinta way u dhukuran tahay een, ah, dadkaan dhukur aqoonin dhukurashada waxaa la dhahaa een, markaad xiirato maaragt ee aad maaragt tinta dhulka dhigto laakiin isaga tiisa bidaar waaye marka mar kasta wuu xiirtaa dhulkuu dhigitaa tinta wuuna maxaa la dhihi jiray wuxuuna saartaa koofiyad ninka odayga isagana waxaad arkaysaa habeenkii habeenkii sakda dhexe isagoo xaafaddiisa soo gelayo koofiyaddii qaba haddaad bidaar leedahay waad leedahay tintaada haddaad xiiratay waad xiiratay adaa iskale cidna waxba kama gelin maalinkaad ogaatana tintaadan iyo bidaartaadan dadka aad ka qarinayso waxba kamay gelin they don't care they don't bro wallaahi waayo bal u fiirso bidaar baa igu imaatay hadda anigu kala sarxanyaan leeyahay tintayda heerlainkayga wuu durkay okay laakiin waxba igamay gelin aniga waxaas shaqadayda maaha anigu ma maamulo heerlainkayga iyo tintaydu sidii u ooli lahayd waa hawl ilaahay u taallo waaye haddaan bidaar beritoole aan yeesho oo maxaa la dhihi jiray tintoo dhan ay iga tagto waa dhukuranaa sideedaan ku soconaa abbaaba waayo at the end of the day wax la qariya maaha dee sidan baan ahay anigu marka aad ku qanacdana sida aad tahay wallaahi inaan been kuu sheegeyn waxaad helaysaa nabad hoose oo deganaansho ah macnaha qalbigaagaa degaya markay imaato inaad aqbasho sida aad tahay tusaale kalaan ku siinaya waxaad tahay qof caata ah marka markaad shaati xirato caatanimadaada soo baxaysa waxaad arkaysaa ninkan odayga ah jaakad maba la iska dhigaayano kulayle qabow xilligay doontaha noqoto shaqadiisa isaga maaha jaakadkaasaa lagu jufnaanaa abaaba oo- oo maxaa la dhihi jiray awow la xiranaa laakiin aakhirka ugu dambaysa adigu markaad xaafadaada tagto sariirtaada kor tagto qolkaaga aad gasho dharka aad iska bixiso qofka aad tahay uunbaa tahae wax macno ah oo ay samaynayso ma jirto inaad jaakadkaa xiran tahay si aad caatadaada ugu qariso waayo bal ilaah baan kuu dhaarshay ilaah baa xataa wuxuu dhahay qur-aanka laa yukallifu allahu nafsan ilaa wascaha like cidna ilaahay ma kelifin maxaad isu kallifaysaayoo aad koofiyadda ugu jufan tahay ii sheeg koob iyo tobanka habeennimo ama aad jaakad ugu jufan tahay xataa xilliga qabowga iyo xilliga kulaylaha iyo xilli kasta si aad dadka uga dhaadhiciso inaad feedho waaweyn leedahay mana lihid badanaan anigu waxaan dhahaa qofkaaga saxda ah ee hoose ee aad tahay qofkan adigu aad gudaha ka tahay waxaad la kulmi kartaa marka intaad dharka iska bixiso aad halkaa istaagto marka adoo keligaaya oo ilaahay kugu labayo ilaahay uun ku daawanayo oo uu ku arkayo qofkaa aad tahay uunbaa tahay ma tihid qofkan koob iyo tobanka habeennimo labayo tobanka habeennimo sangalasiska xiran ee maxaa la dhihi jiray si uu dadka ugu sheego inuusan indhihiisu waxba qabin waxba kuguma kordhinayso waxaad arkaysaa caloosha calooshoo kale tusaale ahaan markay imaato hadda calooshoo kale wax aad la iskugu ceebaystay noqotay oo la iskugu sheemgareeyo oo nin caloolle ma rabo ninka caloosha le sidan waa waxaas yaa inoo sheegaya naagaha inoo sheegaya naagaha waxay inoo sheegayaan sidii adigu aad u ekaan lahayd iyagoo ku baysgaraynaya iyagu waxay rabi lahaayeen calool baad leedahay kadibna adigu haddaadan rabin adigu haddaadan nafsad ahaan calooshaadan rabin ka kac meesha shaqo geli jiimka tag orod maxaa la dhihi jiray exercise badan sameey caloosha iska jar daayatkaaga iyo waxaad cuntana sax wallaahi dhabbeen kuu sheegaya waxaad arkaysaa waxaad arkaysaa nin sawir gelaya oo caloosha siduu iskugu celinayo laa ilaaha ila allaahu maxamed rasuulullah abbaabba caloosha waa la ysku celinaa haddii lagu dhaho adaa naxay sidaa ku dheh sababta mataqaanaa waxa uu samaynayo waa keliya si marka sawirkaas uu u soo boostgareeyo aan loo dhihin calool baad yeelatay ama calool baad leedahay haddaad leedahay waad leedahay haddaad leedahay waad leedahay wax macnaa oo ay soo kordhinaysona ma jirto adigu shakhsiyad ahaan haddaad nacday oo aadan rabin ka kac meesho orodoo iska jar haddaad rabtana calooshaadaa lahow ila dadku maaha isku dookhe rag waxaa jira calooshoodaa habbi ku ah mar kasta ninka ragga ah waa nin raga ninka raggaa ee aan shaqaysanin ee tuugsada uunbaa wuxuu leeyahay ammaandarro intaa waxaan ka soo haray oo dhan wax ammaandarro la dhahaa ma jirto bidaar baad leedahay way imaatay labaatan iyo shan sanaad jirtaa soddon sanaad jirtaa soddon iyo shan baad jirtaa no problem adigu maad keentay maya miyaad leedahay kontaroolka bidaartan waa maya faraha ka qaad sii soco laakiin waxaad arkaysaa kor iyo hoos iyo dhul iyo maxaa la dhihi jiray cir intaba dadkii waxay u marayaan oo ay raggii u marayaan si uu tin u soo beerto si uu tin u soo beerto oo uu noogu sheekeeyo inuusan bidaar lahayn laakiin hadda marka caadiga aad fiiriso qof bidaar leh haddaad aragto iyo haddaadan arkin toonna waa iskuukaa midkii leh ninkan dhallinyarada hadduu madow yahay kalarkeennaa sidaa innaga dhan baa madow muxuu ninugu baahan yahay inuu iscaddeeyo waayo dee naag baa daarektarkiisa ahoo u sheegaysa siduu u ekaan lahaa iyadoo rabta inuu iyada u ekaado ila iyadaa iscaddaysayoo dhulka isdhigtayoo isdhaqdee boqolkiiba boqol uma baahnid inaad u ekaato sida ay naagtu rabto sida aad naagta u qanciso inaad tin soo beerato sida naagtaa aad rabtay ay adiga kuu jeclaato iska dhaaf iska dhaaf awow yay ku jeclaanin ma naag baa maxaa la dhihi jiray adduunyada ka dhammaatay ma naag baa adduunyada ka dhammaatay waa maya nin raga haddaad tahay sida aad u eeg tahay haddaysan naagi kugu rabin faraha ka qaad mid kaleoo kugu rabtaa jirta mid kale oo kugu rabtaa jirta laakiin naag meeshan la soo fadhiisanaysa alla anigu nin bidaar lama rabi haddaadan adigu nin bidaar la rabin ka kac meesha oo nin aan bidaar lahayn raadso waa inaad ku dhahdaa warcad nin caloolle ma rabo anigu ninaan calool lahayn raadso hadday calool kuu tahay maxaa la dhihi jiray deal breaker ama waxa kaa burburinaya xiriirkaaga ama guurkaaga laakiin inay adiga kugu dhahdo calool baad leedahay si aan kuu raboodo anigu aniga dartay jiimka u aad warniyow naftaada adigu waxaad rabto u sameey iska dhaaf naagtan meeqa nin baa jirta oo aan habbi ku ahayn inay jiimka aadaan laakiin maadaama naagtoodu ay rabto inay iyagu jiimka aadaan darteed u aadaya bareesharka iska dhaaf tartiibtaada jiim haddaadan adigu rabin ama aadan rabin inaad maxaa la dhihi jiray adigu aad fiit noqoto uma baahnid inaad qof kala qanciso si aad ugu sheegto inaad fiid tahay marar badanna dhallinyarada waan kala hadlaa bidaar baad leedahay adigaa ku qanacsan inay bidaartaadu bidaartaada ay tahay uma baahnid inaad raacdid tala ah orodoo kaco soo beero tinta waayo markaad fiiriso oo xataa aad baxdo oo aad tintaadii soo beerto kor iyo hoos tintan waa tin la bacrimiyey sheekhow tintaadii kor iyo hoos maysan soo laabanin yaan isku cabbin laakiin adoo naagtan qancinaya adoo qofkan qancinaya adoo dadkan ku dhahaya oh niyow bidaar baad beryahan yeelatay raba inay ku dhahaan wartin baad leedahay baad waxaad samaynaysaa intaad baxdo baad beddelaysaa tintaadii oo aad bidaartii soo beeraysaa oo aad tin bacrimisaa oo la bacrimiyey aad ku soo beeraysaa si aad annaga noo qanciso ama si aad u qanciso naagtaas ama si aad u qanciso saaxiibadda ama markaa qofkii kuula teliyey ee kaa geliyey waswaaska iyo khalkhalka inay bidaartu wax xun tahay haddaan kuu sheegayaa bidaartu wax xun ma aha wax aad adigu maamushana ma aha waxaad adigu go'aansatay inay imaato ma aha laakiin waxa ugu badanaan eedo waxay tahay dadkiioon runta isu sheegaynin raggiioon ragga kale u sheegaynin runta warabtiyow run ma isku sheegna haddaad bidaar leedahay shaqadeenna ma aha haddaad madowdahay oo aad madax dheer tahayna shaqadeenna ma aha baryahan dambe waxaan u malaynaa dhallinyaradii waxaa ku adkaatay inay aqbalaan xaaladdooda tusaale hadda anigu waxaan ahay daadihiyaha bodkastigan wax ma jirto aan qarinaya iyo waxaan beddelaya tonna daadihiyaha bodkastigan baan ahay soo saaraheedaan ahay anaa duubaya idinkaana dhegaysan doona waadna i garanaysaan xalliyaan ahay uma uma baahnaa uma baahna inaan wax kale iskugu sheekeeyo bodhkastigan adaa daadihiya adigu waad madowdahay adigu waad caddahay adigu bidaar baad leedahay wax isbeddela oo soo kordhaya ma jirto haddaad koofi ku qariso iyo haddaadan koofi ku qarin iyo haddaad maxaa la dhihi jiray ragga qaar baa layga sheekaynaya iniyoo koofida ku seexda ilaahaan kugu dhaarshay bal fiiri bal insecuritiga iyo maxaa la dhahaa kalsooni darradu meeshay gaartay waxaa waaye koofiya abbaabba lagu seexanaano yaad iska qarinaysaa bedroomkaaga markaad joogto iyo qolkaaga maxaa la dhihi jiray qolkaaga jiifka markaad joogto adoo nin raga yaad iska qarinaysaad koofida ugu seexanaysaa anigu ma aqaan ma aqaan cidaad qancinayso bidaar haddaad leedahay habbi ku noqo ku faraxsanow sidaad u eg tahay ku faraxsanow noloshan waxaa jira waxyaabo kale oo muhiim ah oo aan ahayn bidaartaada calooshaada iyo sida aad u eg tahay toonna haddaan kuu sheegaya abbaabba naaguhu waxay ku dhahaan nin raga ninka ay u arkaan iyagu in dantoodu ay ku jirto ninka ay arkaan inuu nin raga yahay oo laba xanigood la'ah xabarteed bay ka tahay kuma dhahayaan waa la caynaya waa waxaa la dhahayaa ah adiga naagahaad ka soo horjeeddaa haddii aad igu aragto anoo naagaha ammaanaya beenkuuma sheegayo soshal midiyahayga ama baraha bulshada waxaad arkaysaa iyagoo buuxsamay laakiin markaan ragga runta u sheego oo aan ragga baraarujiyo oo aan ragga la hadlo naagaha dhinacooda anigu nin ragga kama ihi laakiin anigu waxaan nin ragga dhinaciisa ka ahay ninka ragga ah ee idhegaysanaya ee labaxaniyoodka ah ee fahmaya fishonka iyo maxaa la dhihi jiray ii sheegeen hadafka aan ka leeyahay bodhkastigan oo ah inaan innagu dhexdeenna isdhisanno ee aysan naagna kuu sheegin waxaad raganimadaada ku samayn lahayd sidaad u ekaan lahayd sidaad u ooli lahayd iyo sidii maxaa la dhahaa aad adigu u ahaan lahayd nin raga waxaan aaminsanahay mar kasta oo wacyigelinta iyo wax isu sheegga iyo walaaltinimada iyo wadahadalku bato oo weliba si adag loo wada hadlo oo runta la isu sheego inay soo dhowaanayso xalka iyo isbeddelka iyo maxaa la dhihi jiray ama inaan xoogaa kor u qaadno tayada ragga ee bulshadeenna si berritoo leh aan u dhalno oo aan u soo saarno rag aad adag oo innagoo kalaa ama aabbayaasheenoo kalaa inaad ifahandaan rajaynayaa laakiin nin iscadlaynaya anigu ma garanaya canugiisu siduu u ekaanayo canuga yaree isagu uu aabbaha u noqon doono ee wiilka ah sida uu u ekaanaya anigu ma garanayo nin olredi isagu iscaddaynaya iyo cidda uu rool model u yahay toonna anigu ma garanayo waxaan rajaynaya inaad wax badan ka faa'iiday xalqaddan haddii aad ka heshay bodhkastigan oo ay ku anfacday oo aad jeclaysatay asxaabtaada la wadaag sabskraibna sidoo kale noo saar bodkastiga waxay ku xiran tahay balatformka aad ka dhegaysanayso spotifygo kale folow baad samayn kartaa waad ku mahadsan tahay dhegaysigaaga inta aynu ku kulmayno xalqaddan tan xigta waa cabdisamed xalliyo oo idinkaga tegaya sidaas iyo ammaano allah